inta badan wadooyinka magaalada mandheero ayaa laga qaaday ciidamadii booliska ee ku lahaa baraha koontarool gudaha magaalada kadib markii xildhibaanka laga soo doortay bariga mandheera xuseen weytaan uu dhowaan ballan qaaday in wadooyinka magaalada laga qaadayo ciidamada booliska ee ku lahaa baraha koontarool gudaha magaalada qaar ka mid ah dhallinyarada kaxeeya gaadiidka dadweynaha sida tagaasilayda iyo mootooyinka oo horay dhibaatooyin ugu qabay ciidamada taagan wadooyinka ayaa soo dhoweeyey in wadooyinka magaalada mandheera laga qaado barihii koontarool ee ku yaalay gudaha magaalada awal askartan dhibi jirta wadooyinka suuqa xoolaa koonabi waddadan khadiija waxaa naga qaaday mashmuuc xuseen weytaan markii nalaga qaaday waxay bilaabeen inay haddana ay aadaan wadooyinka socon a u taagan tahay kana tahay kontonkii la qaadi jiraa la diiday soomaa waxaan u mahad celinayaa xuseen weytaan oo naga qaaday cunaqabateenkii maalin caddiinu saareed oo lagu baagsanayay oo beeriyaalka meel kasta naloo istaagayey oo meel kastoo aad martid lacag laga qaaday oo lacag baad ahaan taasoo uu naga dulqaaday mahad baan u celinayna inkastoo bajaajleylan annaga askarta waddada nagu dhigayso ana laga qaaday hadda maxaa u mahad celinaynaa xuseen weytaan marka habeenk maalintii nafteenoo keena askarti boqol shin laba boqole naga cunaayaan hadda waa ka raysanna saddexdan birna laga qaaday alxamdulilah mar walbaana la dhibi jiray markaa maraysid dhab fifty alo kaa qaadanayaan jidka khadiija markaa maraysid fifty jidka moyagalis markaa maraysid fifty kan suuqa oola fifty maalin walbo maalin walbo maalin walbo boqol iyo kontonaa la dhiibaa marka waxaasi waana dhibeen cashuurta kale waa la dhiibaa wayna dhibeen hadda waxaa leeyahay xuseen weytaan waa u mahad celina horta sidoo kale dhallinyarada ku xamaasha mootooyinka ayaa cabasho ka muujiyey in xilligii habeenkii ah mootada aysan ku shaqaysan karin waxa ayna fariin u direen dowladda dadteeda kale waxaa noo dhiman waxaa noo dhiman askarta habeenkana dhibaysad habeenka magaalada ka soo adeegani markaad soo adeegatid busle ama reer busle ama reer kale adi meel kale ku galbani askarta nafay ku taaganta koona koona walba waa lagu galaa meelaas maraysid ma laha waa koona lagu qabanaa kun shilin shan boqolaa laga qaadanaa haddii kalena haddaad waysi haddaad lacagtaas waydin stationka lagu geynaa bilaa makoosa adi oo qalad aa lagu qirin ayaa lagu geynaa lacagta laga qaadaa kootiinoo lagu geynaa waxaas hallaysi ma laha bangi ma qaadin reflecta waa haysataa wax walba waa wadataa habeenkaa socota lagu dhaha marka waxaasayta annaga magaalada inaan ka shaqaysanaa rabnaa si kastaba ha ahaatee xildhibaanka laga soo doortay bariga mandheera xuseen weytaan iyo wakiilka golaha deegaanka ee laga soo doortay townshiba faysal cabdinuur oo iskaashanaya ayaa ku guulaystay in wadooyinka magaalada mandheera laga qaado barihii koontarool oo ay ku lahaayeen ciidamada booliska kuwaasi oo ay dhibaatooyin kala kulmi jireen gaadiidleyda mandheera cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera